إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo saaka iyo qodobadaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay wada mootobajaaj ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xabashada haysata magaalada baardheere iyo askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada qansax dheere ee gobolka baay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar cagmarin ah oo habeen hore lagu qaaday saldhigga degmada kaxda ee magaalada muqdisho madaxda dowladda federaalka ayaa haweenka xildhibaanada ah ka dalbaday inay dagaalka ka qayb galaan kadib markii ay taageero ka weysay bulshada magaalada muqdisho roobab geystay khasaarooyin kala duwan ayaa ka da-ay magaalada berbere ee gobolka saaxil dowladda federaalka ayaa maamulka puntland ku eedeysay inay iibsadeen dhul dan guud ah siyaasi hore uga tirsanaa dowladda federaalka ah ayaa muujiyey inay suuragal tahay in xarakada shabaabul mujaahidiin sidii hore looga bartay u xasuuqdo ciidamada xasan sheikh uu geliyey duulaan hor leh oo lagu qaaday deegaano xarakadu ka taliso maamulka puntland ayaa qaadacay amar ka soo baxay dowladda federaalk oo ahaa in khadka laga saaro qaybo ka mid ah aaladaha baraha bulshada qaxootiga soomaalida ah ee ku nool xeryaha kenya ayaa ka cabanaya nolol xumo دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo faahfaahsan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay wada mootobajaaj maxamed ciise ayaa faahfaahinaya magaalada muqdisho maalinimadii shalay waxaa lagu dilay wada mootobajaaj askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa shalay si bareer ah u dilay wada mootobajaaj dilkan ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda carafaad ee degmada yakshiid askariga iyo wada mootobajaajka ayaa waxaa soo kala dhexgalay muran kadib ayuu rasaas la dhacay dad goobta lagu dilay bajaajlaha joogay ayaa sheegay in wada mootobajaajka iyo askariga uu soo kala dhexgalay muran kaasoo ku saabsan inuu qaado ama uu raaco askariga bajaajta kadibna uu ka diiday wadaha mootobajaajta sidaa darteedna uu askariga xabad ku dhuftay wadihii mootobajaajka kaasoo islamarkiiba halka ku dhintay kadib markii uu askariga dilka geystay goobta uu dilka ka dhacay waxaa ku soo xoomay dad badan ciidamada dowladda federaalk ayaa si macno daro ah dadka isaga dila waxaana magaalada muqdisho kusii badanaya dilalka askarta dowladda federaalka u geysanayaan dadka shacabka ah jasaaka allahu khayran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday etoobiyaanka haysta magaalada baardheer ee gobolka gado iyadoo sidoo kale weerar lagu qaaday askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada qansax dheere ee gobolka baay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar cagmarin ah oo habeen hore lagu qaaday saldhigga degmada kaxda ee magaalada muqdisho maxamed daahir cali soowe ayaa faahfaahinaya sheekh muuse cabdi caraale waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa ka hadlay weerarkii habeen hore ka dhacay saldhigga kaxda ee muqdisho oo lagu dilay sagaal iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka dowladda tiro kalena lagu dhaawacay isagoo dhanka kale ka hadlay silsilado weerar ah oo saacadihii lasoo dhaafay gilgilay magaalada muqdisho khasaaraha guud ee ka dhashay weerada saacadihii lasoo dhaafay dhacay ayuu waaligu ku sheegay inay ka badan tahay konton askari gawaarina ay ku gubeen howlgallada guud ahaan afartan sideed saac oo ugu dambeysay khasaaraha cadowga gaaray waxa weeyaan konton iyo toddobo bakhtiday oo la dilay iyo toddobayo toban dhaawacantay intana soo gaartay waa intaas gaadiid ilaa saddex gaari oo kuwa cabdibiliyaasha ah oo gubtay iyo xarumihii la weeraray oo riddadu ay deganeedoo khasaare xoogle la gaarsiiyey mujaahidiinta ayaa kordhiyey weerada ay ka geysanayaan muqdisho waaliga ayaa la weydiiyey wax ugu wacan inay kordhaan howlgalladooda muqdisho
weeraradu horta guud ahaan way socdeen mar walbaana ciidanka ragga mujaahidiinta ah oo cadowgooda meel walba ay kula xisaabtamayeen haddii maarata yani si kale loo fiiriyana waxaa waxyaalaha kordhiya ka mid ah qoladan riddada ayaa waxay kordhiyeen dhibaatada ay dadka shacabka ay u geysanayaan dadkay xirxilayaan dadkay xoolaha ka dhacayaan dhulka ay boobayaan ummadda ay cadaabayaan cariiri badan ay ummaddii maarata yani ay ku keeneen iyo cabsi iyo walwal iyo khalkhal badan ayay dadka shacabka muslimiinta ah muqdisho ay geliyeen marka waxaa waajib ah inay adana maarata yani dhinaca kale ay mujaahidiintu ayaguna dardar geliyaan weerarada ay ku qaadayaan ama ay ku dhiig bixinayaan ama ay maarata yani dhabarka uga jebinayaan nimankaas murtadiinta oo dadka shacabka ah oo soomaaliyeed oo muqdisho degan dhibaato aad u ballaaran ku haya dadkii aan la iibsanaya inta la xiraa ayaguna wax dembi ahay galeen aan la arag xabsiyaday ka buuxaan ayaa dadka la iibinaya sida xoolihii camala loo kala gadanaya dadkii o dhan baa argagax la gelinaya dadkii o dhan baa loo cagajugleynaya dadkii o dhan baa la dhacaya oo lacagahoodii iyo dhaqaalahoodii la boobaya iyo dhulkoodii dhibaatooyin aad u fara badan oo lasoo koobi karnaya dadka shacabka ay ku hayaan taas jawaab looga jawaabayo ayaa kordhinaysa oo keenaysa in ayagana lagu kordhiyo weerarada isdabajoogga iyo dagaalada lagu hayo dagaalada iyo howlgallada ka socda muqdisho ayaa ku soo beegmaya xilli xasan madaxweynaha dowladda uu ka maqan yahay madaxtooyada isagoo fariistay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud sheekh muuse cabdi caraale ayaa ka hadlay sababta uu xasan kaga tegay muqdisho ee uu u saldhigtay magaalada dhuusamareeb qofku markauu diinta ilaahay ka fogaado daa'ima waa abadan mushkilaad aad u fara badan alla ku furaya marka borobaleen dhaqaale mid siyaasadeed mid bulsho dhinacyo badan ayaa culaysyo badan ay ka haysteen marka xoogaa inuu madaxa ka qarsado ou ka soo nasto ou ka dhex baxo oo halkaas maarata yani ayuu maarata waxyaalaha u tagaa ka mid ah waxyaalaha kale oo meesha u taga uu ka samaynayan waxaa ka mid ah inuu bulsho nabada oo degaan degan oo xasiloon oon wax dhibaataa jirin inuu dadka ka dhex abuuro fidno ka dhex abuuro dagaallo ka dhex huriyo ayaga hubka isugu dhiibo isku dilo isku baabi'iyo waxyaalaha maarata meesha u tagana taasaa ka mid a waxaadna ogtihiin taariikhda hadda intuu ninkaani uu dagaalka hurinaayey qabaa'ilkii soomaali o dhan kulli waa iska horkeen shabeelle dhexdaad fiiriso raagaceelle iyo cadale wix ka dhexdhacay waa ogtihiin dhinacan kale haddii la yidhaahdo xalfooley waxa ka socda waa ogtihiin dadkii oo dhan qabiil walbaaba qabiil kale ayuu madaxa u geliyey si kastaba ha ahaatee hadal hayn iyo cabsi xoog leh ayaa ka dhalatay howlgal ku bilowday camaliyad nafuurnimo ah oo saqdhexe habeen hore lagu qaaday saldhigga kaxda ee muqdisho weerarkaas ayaa sababay in ciidamada dowladda muqdisho ka sameeyaan howlgallo ay ku qabqabteen tiro dad ah kuwaas oo loo taxaabay xabsiyada madaxda dowladda federaalk ayaa haweenka xildhibaanada ah ka dalbaday inay dagaalka kala qayb galaan kadib markii ay taageero ka weysay bulshada magaalada muqdisho maxamed amiin ayaa warkaas inoo haya madaxda dowladda federaalk ayaa ka dalbaday xildhibaanada inay ka qayb galaan dagaalka maadaama uu culeys badan haysto dhanka kalena aanay taageero ka haysan bulshada ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xildhibaanada haweenka ayaa walaac ka muujisay arrintan ka qaybgalka dagaalka senator maryan faarax oo ka tirsan aqalka sare ayaa sheegtay inaysan ka qaybgeli karin dagaalka balse canjeelo ay dubi karaan sidoo kale waxay ka qaybgalkooda dagaalka ku xirtay shuruud ah in guryaha iyo hoteelada ay qaaligu ku degan yihiin lacag la-aan looga dhigo islamarkaana awaamir lagu siiyo dadka milkiilayaasha ah inaysan lacag ka qaadin xildhibaanada dagaalkaa galno waxaa loo baahan yahay galna kilixme waxaan ku galnay inuu jiro oon mishaarkeena u quuri karno lix bilood mishaarkeena markaan quuraynana waxaa waaye anaga dhan ninety nine percent guryo kiraan ku jirna anaga ma lihin guryahaan deganahay dowladdana ay ku amrayso dadka aan guryahooda kiraha ugu jirno inay lixdaa bilood ayagana kiro naga qaadayna si aan anagana mishaarkeyni aan ugu galno dagaalka ani koley qoli ma ridi kare laakiin wixii canjeere ah waa duwi karaa si oon wadankeena aan aan maxaa dhihi jiray uga xoreyno cadowgan na ciribtaro indhala-aanta naga dhiga madaxda dowladda federaalk ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey ka codsanayay xildhibaanada iyo shaqaalaha inay ka qayb galaan dagaalada ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa shaqaalaha dowladda ka dalbaday daraad inay ka taageeraan dhanka dicaayadda haddii aysan wax kale u tari karin dhowaan bashiir axmed salaad ayaa la weydiiyey sababta ay furimaha u tegi la-yihiin isaga iyo mukhtaar robow waxa uuna muujiyey inaysan shaqadoodu ahayn tegitaanka goobaha dagaalka
roobab geystay khasaarooyin kala duwan ayaa ka daayay magaalada berbera ee gobolka saaxil waa kana haashim cabdinaasir oo warkaas inuu faahfaahinaya roobab lagu qabowsaday dhanka kalena khasaare ka soo gaaray qaar ka mid ah dadka ku ganacsada magaala xeebeedda berberah ayaa ka da-ay magaaladaas saacadihii lasoo dhaafay muuqaalo laga soo duubay suuqa berberah ee uu ka arrimayo maamulka somalilan ayaa muujinaya burbur soo gaaray goobaha ganacsiga qaar ka mid a ganacsatada iyo meheradooda uu dumiyey roobka dabaylaha wataa ayaa ka warramay waxyeelada ka dhalatay ayagoo sheegay inaysan jirin waxyeelo nafeed balse uu geysta khasaare hantiyadeed aduga cabaara ina hayey alxamdulilah waa laga nabad qabaa dhib badan baa laakiinse wax weeye xagga ganacsiga iyo meheradaha goobihii ganacsiga aanu ku shaqaysanay aad iyo aad kolley waxyeella dee laga noolyahay alxamdulilah wax weeye waxaan waa karaatoonada ilaahay baa dadka siiyey wayna ka soo kabayn laakiinse maxad ilaahay baanu uga dhaqaynaa mar haddaan waxyeello aaggan dibiga iska eeg annagu aanu joogno mar haddaan waxyeello maydan laga soo saarin ama wax weeye dhaawacaanino aan laysidin alxamdulilah ganacsiga yar ee burburay ama wax weeye meheradaha dumay waa laga soo kabanaya ilaa aanu mahayna waa quwad yar oo rabbigu waxaan kuya yaroo daqiiqadaa oo boqorkuna yar qabtay weeye ilaa iyo inta aaggan aan garanayo waa soddon meherood inta aan garanayo intanoo keliya ka duntay hadday dukaamo yihiin hadday hudheele yihiin iyo hadday maqaaxee yihiin dameeradii waa wada bacmeen dhammaantood sakadan oo dhan way wada duntay maqaaxiyaa dumay hudheelaha dumay waxba kama taagna baan kuhi meheradii waayihii dambe waxaa aad u soo kordhayay cimilada adduunka ee isbedbedelaysa iyadoo waddamada qaar ay ku bateen daadadka iyo dabaylaha halka dalalka qaarna ay abaarta iyo kulayluhu ku bateen waxaana waxaasoo dhan loo sabaynayaa sida ay sheegayaan culummada muslimiinta macaasida ay gelayaan bini'aadamka
siyaasi hore uga tirsanaa dowladda federaalka ah ayaa muujiyey in ay suuragal tahay in xarakada shabaabul mujaahidiin sidii hore looga bartay u xasuuqdo ciidamada xasan sheekh uu geliyey duulaan hor leh oo lagu qaaday deegaano xarakadu ka taliso waa kana cabdulaahi yaasiin jaamaca warkaas inooga waramaya xildhibaan hore oo ka tirsanaa jira dowladda federaalka cabdi bare jibriil ayaa waxa uu dhaleeceeyey siyaasadda uu isticmaalayo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo ciidamada ka amarqaata horey weeraro ugu qaadeen deegaano ka tirsan walaayaadka islaamiga islamarkaasina dagaal ay kala kulmeen xarakada shabaabul mujaahidiin cabdibare jibriil waxa uu sheegay in dowladda federaalka muddo asbuuc ay sii naadinayso meesha ay ku duulayso islamarkaasina xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka diyaargaroobayso ciidamada soo duulana markaa ay leynayso oo hubka ay wataan ay ka qaadanayso asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in ciidamada iminka duulaanada ku qaaday deegaana ka tirsan walaayada galguduud ay la kulmi karaan weeraradii horey ee ula kulmeen ciidamadii ku sugnaa galcad budbud iyo masagawaa kuwa oo in badan oo ka mid a xarakada shabaabul mujaahidiin ay dhegta dhiigga u dartay hubkii iyo gaadiidkii ay wateen ay la wareegtay tan berri waad arki doontaan inay ku dhacdo markii laga leexdo sidii galcad iyo budbud iyo masagawaa ka dhacdoo kaleeto taaskaa dalka kusoo socota maxaa yeelay ciidamahu diyaarsan oo qarana oo rugliba meeshii ma jiraan sideedana ciidan wuxuu ciidan ku yahay ciidan tababaran oo diyaarsan buu ku yahay maalin kastana waad aragteen shabaab waad aragteen weli inta lala dagaalamay ama hubkoodii lasoo bandhigo lasoo qabtay ama maxaabiis laga soo qabtay welima waad aragteen meel baa dagaal ka dhacayaa wiig ka hor baa lasii naadinhayaa halkaasaan u soconnaa halkaasaan tegaynaa nimankii shabaab haddee niman naftoodu khibradahoo ciidamaaho saraakiilha ka buuxda aaggii baa loo banaynhayaa duurkaa la gelhayaa wadankii waan qabanno shabaab ka sifaynay odhanhayaan maalinta xigtana dee dad aan ciidan waxaa laga dhigay qabiil lagu soonay oo qabiil lagu soo uruushay bay ahaayeen iyagoo meel iska fadhiyo meel iska qayilhayana geesaha inta laga maraa hubkii laga urursadaa waad ogeyd wixii ka dhacay mise goobaha hubka ka dhacay ay qabsadeen shabaab waxay ku dagaalami karaan laba sanay ku dagaalami karaan shalay iyo daraadba waxaa ciidamada dowladda federaalka oo ku duulay deegaana ka tirsan walaayada galguduud ay la kulmeen weerare kaga yimid xarakada shabaabul mujaahidiin kuwaas oo dhimasho iyo dhaawac sababay waxaana ciidamada qaarkood ay dib uga laabteen deegaanadii ay ku soo duuleen halka kuwa kalena ay wadnaha farta ku hayaan dowladda federaalk ayaa maamulka puntland ku eedeysay inay iibsadeen dhul dan guud ah zakariya cumar ayaa warkaas soo jeedinaya iyadoo uu khilaaf daran ka dhex jiro dowladda federaalka iyo maamulka puntland ayaa waxaa hantidhowrka dowladda xasan shiikhe kasoo baxay war sheegaya in maamulka garowe uu iibsaday hodhowl dan guud ah oo xerooyin u badan axmed ciise oo ah hantidhowrka dowladda federaalka ayaa sheegay in lacag labaatan milyan oo dollar ah oo hantidaas ah lagu iibsaday si loogu dhiso dekada magaalada garacad dekada garacad oo asalka maalgelinteeda uu qayb ka yahay dakhli ka soo baxay xeryo ka mida kuwii ciidanka xoogga dalka ee gobolka mudug sida xeryaha kabidda iyo siinaay oo dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ku iibisay lacag ku dhow labaatan milyan kadibna ku dartay maalgelinta mashruuca dhismaha dekadda garacad dakhligaasi waa dakhli guud oo ay wada leeyihiin dadka soomaaliyeed maadaama ay xeryahaasi ka mid yihiin hantidii dowladda dhexe ka hor qaadashada federaalka maamulka puntland ayaa madaxda dowladda federaalka horey ugu eedeeyey inay iibsadeen dhul dan guud ah oo muqdisho ku yaalay kadibna guryo iyo hoteello uga iibsadeen nairobi tanzania turkiga iyo dalal kale maamulka puntland ayaa qaadacay amar ka soo baxay dowladda federaalk oo ahaa in khadka laga saaro qaybo ka mid ah aaladaha baraha bulshada haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya dowladda federaalka ayaa dhowaan shaaca ka qaaday inay shirkadaha isgaarsiinta ku amrayso inay qadka ka saaraan aaladaha tigtog iyo telegram oo ay waayihii lasoo dhaafay aada u isticmaalayeen dhallinyarada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda federaalka amarkaas oo ay sheegtay in la fulinayo khamiistan ayaa waxaa kasoo horjeestay maamulka puntland xilli ay horey u diideen maamulka somalilan wasiirka warfaafinta maamulka garowe maxamuud caydi dirir ayaa sheegay inaysan dowladda federaalka awood u lahayn inay dhanka puntland ka joojiso baraha bulshada isagoo sidoo kale xusay inaysan shirkadaha isgaarsiintu fulin karin amarka ka soo baxay dowladda federaalka arrimaha baraha bulshada wixii aan ku habboonayn in mujtamaca ay soo gaadhaan shirkadaha isgaarsiintana markaas ayaanu la wadaagi doonaa haddii alla idinku dhigo sidaa awgeed kuma khasbana shirkadaha isgaarsiintu inay fuliyaan mana fulin karaan amarada magaalada muqdisho ka soo baxaya dowladdu dee ma ma khasbi karto dadka two five two na waa hanti soomaaliyeed iyadu ma maamuli karto iskamana laha iyadu iskama laha ay cidna sharci cidna tallaabo kama qaadi karto shirkadda xamarka hawlgasha amarka xamar ha ku socdo shirkadda puntland ka howlgashana amarka puntland baa ku soconaya ilaa laga mideeyo cashuuraha dalka shuruucda iyo siyaasaddana laga midoobo cid cid xukuntaa ma jirto puntland xamar ma hoos tagto dowladda federaalka iyo maamulka puntland ayaa waxaa ka dhex jira khilaaf baahsan iyagoo u loolamaya sidii laba dowladood oo siman oo kale haddii maamulka puntland ay ka dhammeeyaan hanjabaadooda waxaa la aaminsan yahay inay tani fadeexad ku noqon doonto madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud warkaan saakay dhegaystayaal waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon qaxootiga soomaalida ah ee ku nool xeryaha kenya ayaa ka cabanaya nolol xumo maxamed ciise ayaa mar kale soo jeedinaya xeryo kala duwan oo qaxooti ah ayaa ku yaala dhulka soomaaliyeed oo ay kenya haysato halkaasoo ay ka jirto nolol xumo iyo mustaqbal la'aan dadka ku nool xeryaha ifo ayaa afarii labaatankii saaci lasoo dhaafay warbaahinta u gudbiyey xaalada nolol xumo oo soo food saartay hay-adaha shisheeye ayaa dadka marar wax u keena iyadoo cunooyinkaasi ay shuruudo badan ku xiran yihiin qaxootiga waxay xusan in aysan haysan cuno iyo hoy rababkuna ay ku korda-ayaan waxaa cunnamaysan waxaa cabnamaysan dhar ma lahan ilaah kuma darnaada biyo ma lahan meeshaana wallaaba ilaah iskiga barinaad qosaanu weyn oo xanuunsan yahay meeshaana gogolno meeshaan harsino ilaaha aan qabna ka sukoon muslimiinta waxaan ka codsanaynaa meel walba ay joogaan inayna soo caawiyaan roobka habeen oradaaya halkaanuu noogu da'ay ciyaal baan wadanaa ilma curyaame odaygaanu xanuunsanaan wadanaa baraalis qaba saakada saacadaan la jooga maana qurcanna ciyaalka saana noogu dul ooynaayaan lix saac iyo shan saac waxay tahay maa qaana ilaa hadda odaygan waayeelka waxba lama sinan ciyaalkaad cunuga dhabarka isaa rasuugu ooynaan naasansay naaskanaad saak koob shaa u bageysaan cabay ilaa waqti xaadirkan waxba maana qaxootiga soomaalida ee ku dacdaraysan xeryaha ifo xagardheer iyo dhadhaab ayaa u badan kuwa ay etoobiya biyaanku ka soo barakiciyeen dhulka soomaali galbeed iyo kuwa kenya ay ku ciriiriyeen dhulka soomaaliyeed ee n f d iyo qaar ay ka barakiciyeen deegaanada ay qabsadeen ee jubbada hoose iyo gedo xeryahan ayaa furan muddo ka badan labaatan sano waxaana ay aqoon-yahanadu ku asteeyeen kuwa mugdi gelinaya mustaqbalka qoysaska halkaasi ku ciirsaday dadka ka soo laabta xeryaha oo qaarkood nolol cusub ka samaystay wilaayadka islaamiga ah ayaa waxay sheegeen in habeenada qaar bulshada loo daaro aflaan libaadka ka sheekeenaya warkii subaxnimo oo dhegaystayaal la saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa